ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmana waxaa ka mid ah waxaan ballan ku gelaynaa oo allah kula ballamaynaa kitaabka alle inaan u gargaarno raayada tawxiidka aan kor u qaadno
waa kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga gado iyo beesha reer ugaas sharmaake oo lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaas iyo beesha oo beeco la gashay mujaahidiinta haddaba kelimaadkii laga jeediyey kulankaasi ayaad dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijkeenna waxaa ka mid ah taliyaha maleeshiyaadka ridada puntland ee b s f oo sheegay inuu ka badbaaday weerar lagu khaarijin rabay kaasoo ka dhacay gudaha magaalada boosaaso xasan gurgurte oo hanjabaad u jeediyey siyaasiyiinta mucaradsan xukuumaddiisa kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay hub uruursi ka waday gudaha magaalada muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna faafareebka wararka waa mar kale iyo barnaamijka
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal aan ku bilowno barnaamijkeenna qodobka ugu horreeya ee diiradda aan saari doonno taliyaha maleeshiyaadka ridada puntland ee b s f loo yaqaano ayaa ka badbaaday weerar ka dhacay gudaha magaalada boosaaso haddaba qodobkaasiyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubinteenna hadalhaynta waxaana la diyaaray walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa taliyaha maleeshiyaadka b s f oo ka badbaaday weerar ka dhacay boosaaso wararka ka imaanaya boosaaso ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday gaari uu la socday taliyaha ugu sarreeya ee maleeshiyada b s f ee qaabka ashahadaladirinimo u abaabulan jenaraal maxamuud cismaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu ka badbaaday iskuday dil kadib markii rasaas culus lala helay gaarigii uu watay ilawareedyo ayaa sheegaya in gaariga nuuciisuu yahay langaruuser oo uu la socday jenaraal maxamuud cismaan weerar toos ah lagu qaaday kadibna ay maleeshiyaadka ilaalada u ah iska caabin adag sameeyeen sarkaalka weerarka ka badbaaday ayay xurguf xoogan kala dhexaysaa maamulka siciid cabdulaahi deni bilihii lasoo dhaafay ay iska horimaadyo labada dhinac dhex mareen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa gurguurte oo hanjabaad adag u diray siyaasiyiinta mucaaradsan dowladdiisa murtad xasan sheekh maxamuud oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa khudbad uu jeediyey si adag ugu goodiyey siyaasiyiinta mucaaradsan xukuumaddiisa ee maalmihii u dambeeyey abaabulka ka waday magaalada caasimadda muqdisho wuxuu sheegay in dowladdiisu aysan aqbali doonin in abaabul ciidan laga sameeyo magaalada caasimadda ah xitaa wuxuu sheegay haddii ay ka war helaan guryo la isku abaabulayo ay maleeshiyadiisu weerari doonaan oo ay la dagaalami doonaan siyaasiyiinta abaabulka wadaa wuxuu si gaar ah u tilmaamay in qorshahaasi ay wadaan saraakiil ciidan siyaasiyiin iyo madax mucaarad ah kuwaas oo uu sheegay in aysan wax ixtiraam ah dhankiisa ka heli doonin oo haddii hub lagu arko maleeshiyadiisu la dagaalami doonaan arrintan ayaa kusoo beegantay xilli mucaaradeed xoogan uu wajahayo murtad xasan sheekh maxamuud xubnaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda siyaasaddiisa ayaa isugu jira xildhibaano madax hore oo kooxda riddada hoggaankeeda soo qabtay saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa taliska ciidanka uganda ayaa ku dhawaaqay in mid ka mid ah diyaaradahooda ay ku burburtay meel ku dhow magaalada caasimadda ah ee muqdisho felix kulayigie oo ah afhayeenka ciidanka u b d f ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in diyaaraddu ay ku burburtay meel ku dhow degmada afgooye waxyar kadib markii ay ka kici tintay xerada xalane ee magaalada muqdisho dowladda yuganda waxay muujisay shakiga ay ka qabto waxa sababay shilka iyadoo ku baaqday in la sameeyo baaritaano dheeraada ugu yaraan afar qof oo la socday diyaaradda ayaa lasoo badbaadiyey wuxuu intaasi ku daray in diyaaraddu ay ku socotay saldhigga beledoogle oo uu ku yaal saldhigga ugu weyn ee ciidamada maraykanku ku leeyihiin soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay daawacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha ka dhashay duqeyntii een ka dhacday magaalada bayruud wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa sheegtay in weerarka lagu bartilmaameysaday xaafad ay dadku ku badan yihiin oo ah xarun ay ku xoogan yihiin kooxda xisbullah ee taabacsan iiraan ee koonfurta bayruud waxaana ku dhintay ugu yaraan soddon iyo toddoba qof oo ay ku jiraan saddex caruura lixdan iyo siddeed kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa haweeney soomaali ah oo lagu dilay dalka koonfur africa waxaa la xaqiijiyey in dalka koonfur africa ay ku geeriyootay carfoon sheekh cali oo ka mid ahayd haween soomaali ah oo maalin ka hor ay kooxo burcad koonfur afrikaan ah ku rasaaseeyeen gudaha dalkaasi haweeneydan iyo kuwo kale oo saarnaa gaariyiilay afaafka hore ee xarun ganacsi oo ay ku leeyihiin degmada filibi ee hoos tagta magaalada cape town ee dalka koonfur africa ayaa waxaa rasaas oo dawa qaaday kooxo burcad ah taas oo ugu dambeyn ay u geeriyootay waa tahay maahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil maanta ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo ka taagnayd baraha bulshada
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag barnaamijkeena faafareybka ayaan ku guda jirnaa qodobo kale ayaa inoo soo socda balse kusoo dhowaada xubinta magaalada kaze iyo cudwaanka yahuudda waxaana la diyaaray walaalkeena suheyba cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay ismaaciil haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin saacadihii lasoo dhaafay cadowga allah duqeymo kala duwan ayuu qidaaca ka geystay waqooyiga bartamaha iyo sidoo kale koonfurta marinka ayaa laga soo wariyey in diyaaradaha cadowgu ay si cashu ay ah duqeeyeen muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxaay muujinayeen caruur ku dhaawacantay weerar lagu qaaday xarun ay deganaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala muqayamka ashaadi ee dhaca galbeedka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ee kasoo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza ismaaciilow waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa afartan halka dhaawacyadu ay yihiin konton iyo siddeed kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun afar boqol soddon iyo kow halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo shan kun siddeed boqol siddeed iyo toban kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno howlgal ay ka fuliyeen mandiqada ashawka ee dhacda bariga magaalada rafax waxay ku beegsadeen mid ka mid ah gaadiidka ciidanka sahaynada si gaar ah gaadiidka cagafcagafyada ee loogu talagalay in difaacyada lagu qodo sidoo kalena lagu dumiyo guryaha ayna sidoo kale baaraan nafaqyada sidoo kale muqaawamadu waxaay beegsadeen ciidan sahayno ah oo lugeynayey miino ayaana lala helay weerarkaasna waxa uu ka dhacay isla mandiqada ashawka ee magaalada rafax een howlgalladii dhacayna intaa kuma ekeen oo sidoo kale waxay muqaawamadu beegsadeen taangiga nooca meerkaafaha loo yaqaano oo ay la socdeen askar sahayno ah khasaare isugu jira dhimashay dhaawac ayaa isagana ka dhashay markii halka aan kaga soo tagno dhinaca koonfureed dhanka kale waqooyiga waxaa laga soo warinayaa in saacadihii lasoo dhaafay weeraro sawaariiq loo adeegsaday lagu qaaday deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan ee dhaca waqooyiga dhulka filistiin ururka isugu yaray xisbullah ee shiiciga ah ee hoostaga dowladda iiraan ayaa weeraradaasi sheegtay diyaaradaha dagaalka yuhuudda iyagana sidoo kale waxa ay qaadeen duqeymo ay ku beegsadeen koonfurta lubnaan boqolaal yuhuud ah ayaa lasoo warinayaa in ay bilaabeen inay isaga cararaan magaalooyinka lagu deegaameeyey taas oo usii kordhisay dhibaatadii ay ka dhaxleen toddobadii oktoobar xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي waa hagaag barnaamijkeena faafareebka wararka ayaanu ku guda jirnaa kulan socday muddo shan iyo afartan cisho islamarkaana ay barbar socotay dowla diini ah ayaa waxa uu dhex maray wilaayada gedo iyo waxgaradka iyo nabadoonnada beesha reer ugaas sharmaake oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed haddaba kulankaasi kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey ugu horreyntii waxaa kulankaasi laga akhriyey bayaan ka soo baxay shirkaasi waxaan halkan ka akhrin doonaa bayaan ka soo baxay beesha reer ugaas sharmaake oo ka dhalatay beelweynta sida daarood wilaayada islaamiga ah ee gado waxay dowro socotay afartan iyo shan maalmood u qabatay waxgaradka iyo odayaasha beesha reer ugaas sharmaake dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo looga arrinsanayay aayatiinka beesha iyo arrimo kale oo muhiima shirkaas oo socday muddada kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobada soo socda lambar kow beeshu waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqan shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah lambar labo beesha waxay isla qaadatay garab istaaga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal insha allah lambar saddex beesha waxay baraa'ad taama ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta haba ka dhasheen beesha lambar afar beesha waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka lambar shan beesha waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa dadka ka dhashay beesha ee ku dhacay ridada lambar lix beesha waxay isla qaadatay in la joojiyo qulqulka qaxootiga dadkuna ay iimaansadaan diintooda iyo dalkooda lambar toddobo beesha waxay ka soo horjeedaa xaraashidda dhulka badda oo ay wadaan maamulada dabadhilifka ah ee uu cadowgu ka dhisay geyga soomaaliya lambar siddeed beesha waxay si buuxda u soo dhowaynaysaa kana qayb qaadanaysaa xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee gado lambar sagaal beesha waxay isla qaadatay horumarinta dacwada iyo waxbarashada beesha dhexdeed ah insha allah ugu dambayn beesha reer waasharmaake waxay mahad celin ballaaran u jeedinaysaa allah mahadda allah kadib waxay sidoo kale u mahad celinaysaa walaalaha xarakatu shabaab ulmujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee gado sidoo kale beesha waxay u mahad celinaysaa marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay xuladda taariikhiga ah saxiixayaasha bayaankan kow naqiib maxamed nuur xirsi oo ah naqiibka guud ee beesha reer waasharmaake cariif xuseen cali biixi samadoon cabdulaahi xasan xirsi samadoon barre cali shuqul samadoon dhugow deriya xuseen samadoon ibraahim axmed cariif maxamuud xirsi faarax namadoon cali yuusuf tuurte samadoon maxamed cabdi ismaaciil samadoon shukri xasan cabdi samadoon mursal muxamed samadoon daahir aadan guure samadoon maxamed faarax koorgaab namadoon maxamuud cabdi deriya cariif maxamuud ismaaciil cabdulle namadoon faarax hire guhaad namadoon maxamed gaaciya shide samadoon deeqow sheekh aadan nabadoon axmed haabiil nuur nabadoon bishaar nuur cismaan wabilaahi towfiiq intaasi kadib odayaashu beesha waxay kulanka ka soo jeediyeen waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen dowladii kulanka barbar socotay dowlata cad ibnu mucaad waxaan ku qaadanay culuumu sharciya oo kala duwan waxaan ku qaadanay saddex iyo toban kutub waxaa u horreeyey laba kutub qiraa'atu walkitaaba iyo tafsiiru lqur'aan oo suuratu lanfaal ilaa suuratu tawba ku eg waxaan kaloo qaadanay fannu lcaqiida laba kutub alwaajibaat lmutaxatimaat iyo dalaa'il fi xukmi mawaalaati ahli lishraak waxaan kaloo qaadanay fannu lxadiis saddex kutub waxay kala ahaayeen islaaxu lmujtamac waxaan kaloo qaadanay fannu lfiqhi laba kutub alfiqhu lmuyasar iyo matnu abusujaac waxaan kaloo qaadanay funuunu siiratu nabawiy waxaana ka qaadanay khulaasatu nuur lyaqiin waxaan kaloo qaadanay intaa dheer laba kutub kutubka la yidhaahdo takhliis sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam iyo kutubka la yidhaahdo suwar min xayaati saxaaba culuntii aan qaadanayna intaasay ka koobnaayeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi sidoo kale beesha ayaa beeca la gashay mujaahidiinta waxaana beecadaasi ka qaaday sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada mujaahidiinta qoyskaa reer ugaasharma arka allaha barakeeye adduun iyo aakhiro raggii maalayey baa waxaan kula ballamaynaa ilaahay diintiisa inaan isu garab siino waxaan ku ballamaynaa xilliga culayska jiro iyo xilliga ay fudeedka jiro intaba inaan isu garab siino abaar iyo aaranba inaanu garab isu siino wixii annaga aan helna inay iyagu heleen wixii annaga dhib nagu dhacna qoyskaynu ku dhaco waxaan kula ballamaynaa kitaabka ilaahay inaan kor u qaadno ilmaheenna iyo guryaheenna iyo maalkeeba aan u weyne ilaahay rasuulkiisa inaan reebanno wax kastana ha baaba'an hadday doonaan walaalayaal beecadaa iyada ah taasaan waxaan ku ballamaynaa oo axdi ku gelaynaa allana shaahid ka yahay inaan ilaahay kitaabkiisa aan u gargaarno isu garab siino allah waxaan weydiisanaynaa ballanta alla waa adag tahay ballantaa kuwa oofiya allaha naga dhigo ilaa alle ballantii lala galay waa ballan culus weeye ballantaa kuwa allaha oofiye allah naga dhigo raggaani waxay maalayaan reerka ay ka socdaan waxay u qaadayaan axdii ballan bay u qaadayaan aniguna waxaan ka socdaa mujaahidiintii baan ka socdaa mujaahidiinta bariga africa ayaan wakiil ogahay beecdan u qabo taana waxa waaye ciddii ballantaas ka baxdo alla la xisaabtamaayo waxaan ballan ku gelaynaa oo allah kula ballamaynaa kitaabka alle inaan u gargaarno raayada tawxiidka aan kor u qaadno xilli kastoo dhib iyo dhib iyo fudeed waxay jiraanba in aan diinta ilaahay u gargaarno diinka alle u gargaarno inaan dadka muslimiinta diinka alle nagu hogaaminayo wixii macruufa oo wanaaga inaan ku adeecno ku adeecno wixii ilaahay rasuulkiisa lagu caasinaya inaanan ku adeecin inaan ballan ku galno diinka ilaahay inaan difaacno haddaan nahay reer usaagaasha sharma arkay inaan kitaabka ilaahay kor u qaadno allahu akbar allahu akbar
سنبقى كما كنا على العهد بيننا غداة بنا يسغى وقد سقي الكفر نذلل سبل المجد بالبذل والعطاء وبالصبر للأعداء إذا جزع الصبر عن الدرب ما حنا على العهد لم نزل إلى أن يحين الحين أو يسفع أو يسعف النصر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر intaa kadib waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada gado naqiib ibraahim maxamed cigaal الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا الله سبحانه وتعالى من مهد علينا نعمت أونسيي وفرض بضن ومد موقتي مد قرصوان بلغن مهد علينا نعمة الإسلام والإيمان أي هو ينتهي وحن هذا علينا إن بيش ريوغ عشر ماكي أو ماشا قصة مرتي فرتن كي يدور كبري الدورة قادتي بدين قيمها بلانا ما أنت نتستينا جزاكم الله خير بان لنا إن شاء الله الرحمن ما أنت بلنت هل كان هذا كقادين وأنه ولا قادين ريوغ عشر ماكو الله أكبر indhihii mareexaan baad tihiin intaasoo qarni baad mareexaan dhaqan ku hogaaminayseen ama beeshaysada dhaqan ku hogaaminayseen maanta waxaa laydinka rabaa insha allahu raxmaan oo ballan aad qaateen inaad jihaadka lagu hogaamiseen annaguna waa inku dabafayshannahay baar dheere nooga bilaaba afartankiinaan oday kolonyo markaad ku gashaan maaragtay baar dheere go'aankii sayidka qaatay sayidku muxuu yidhi canshuurkeen markuu gaalka yidhi adiga yaa canshuur kaa qaaday buu yidhi maxay isdooriyaan gaalka etoobiyaanka joogo iyo midka annaga naga dhasho axratuurka oo maxayse isku mid weeye sidii baar dheere cadowga looga rari lahaa degmooyinka kalena looga xijin lahaa yaad maanta maaragtay noo jidayseen waan idinku raacinaa jazaakum allahu alkhayr ilaahay subxaana watacaala baan mahad u celinaynaa bayaankii meeshaan ka soo baxay wixiina waana farax geliyeen wujuudiinna iyo aragtidiinna iyo hadalkiinna cod dhiiran oo aragti leh oo geesinimo leh oo cadowgana maanta naafaysay islaamkana farax gelisaad maanta ku hadasheen allahu akbar allahu akbar allahu akbar wallaahi maanta farxad baan wixii aan ku talagalay baan la dhihi laah ummaddan soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan soomaaliyeed maanta meesha ay maraysa meel aad dadka u farax gelinaysa weeye maanta meel farxad lah ilaahay na soo gaarsiiyey munaasabaddii ugu fiicnayd oo reegado hoggaankoodii uu saaxada ku qabsadayna waa midda maanta aan taagannahay wajazaakum allahu alkhayr baan leenahay khayr aljazaa ilaahay barakeeyo annaguna waa in garab taagannahay hiil iyo hooba bilahi tawfiiq waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay waxgaradka beesha reer ugaas sharmaake oo kulankaasi kelimad ka jeediyey bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh wasala allahu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim dhammaan dadka ka soo qayb galay ama cuqaasha ama ugaasyada ama nuqubada nin walba suu u yaqaano waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaa u malaynayaa waxay wax badanba la iimay reebin waa la wadaaday odayaasha ciddaa hadlay waxaan rabaa sheego sagaalka qodob oo qoladu ay go'aansatay inay qaadato baan qaadan waan ayidnay waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo markaan jihaadka xaggiisa aan u soo laabo ummadda soomaaliyeed iyo intanadan baan u sheegaya haddii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii la soo saaray saddex iyo toban sano ka dambe uu jihaad u istaagay ilaa uu ka shahiidayna jihaadkii uu waday hadday sidaas tahay ummadda soomaaliyeed inay ku baraarugto jihaadku inuu yahay ilaa qiyaam saac in loo istaago qofkii aan ku baraarugsanayna uu ogaado in jihaadku uu yahay ilaa qiyaama saaca oo loo istaago waxaan kaloo rabaa dalkanaga sida loo galay inaan ka hadlo haddana waxaad og tihiin maamul goboleed la yidhaahdo somalilan in la sameeyey wuxuu ka soo bilowdaa etoobiya wuxuu ku dhammaadaa badda ku galmudug la yidhaaha jira wuxuu ka soo bilowdaa etoobiya wuxuu ku dhammaadaa badda waxaa ku xigo mid hirshabeelle la yidhaaha wuxuu ka soo bilaabaa feerfeer ninkii yaqaano waa yaqaanaa wuxuu ku dhammaadaa badda waxaa ku xigo koonfur galbeed ayadana waxay ka bilaabataa carayeedeed ayadana waxay ku dhammaataa ilaa shabeellooyinka badday gashaa ayadana jubbaland doolow ilaa kismaayo maxaa diidaya haddaan raalli ka noqon maxaa diidaya in la dhaho lixda maamul goboleedba waa bahalkii iisheeg etoobiya ka tirsan yahay halkaana laydinka xumo maxaa diidaya akhwaani inaan sidaas ayada ugu baraarugsanaanaa la rabaa soomaalidu ay ogaato waddankeeda haddaan loo helin rag gaalada xabadda ku rida haddaan loo helin sidee la doonaa lagaa samaysanaya akhwaani intaas ayadaan kusoo gabagabayn laha waxaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illah alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin wala amri dunya wadiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ilaahay baa mahad iyo shukriba iska leh naga dhigay dad muslimiin ah allahaasaa mahad iska leh kun iyo kow jeer mahad alla bacdigeed muslimiinta kala gedisan oo mas-uuliyiinta isugu imaatay meeshaan nin kasta maskabkuu ku fadhiyo waxaan ku salaamhaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdulsalaam walaalahana muslimiinta meesha isugu imaadow annaga beesha reer ugaa sharmaarka ah oo ka soo jeedo gobolka gedo hadafkii ujoodkaan leennahay wuxuu ku aruursan yahay bayaanka laga akhriyay meeshaas ayuu ku aruursan yahay insha allahu biidnillaahi kariim waxaana ilaahay weydiisanaynaa siduu bayaanka noo korsiiyos nooga soo baxay ku dhaqankeedana uu ilaahay noo korsiina allah baan weydiisanayna muslimiinta soomaaliyeed oo meesha isugu imaatay waxaan idiin sheegaynaa nabad iyo sharaf iyo gobannimo waxay soomaaliya ka joogtaa xarakatu shabaabulmujaahidiin gobollo ay joogaan yee nabad iyo sharaf iyo nolol toolaaye soomaali waxaan ugu baaqaynaa inay ka ag dhowaadaan meeshay joogaane la degaan nafiya maalbo jihaadkan in la galaan maqsadka iyo hadafka annaga aan leenahayna shacaa'irta islaamka inaan kor u qaadno garab istaagnana wey hadafka annaga aan leenahay maanta soomaalina waa kula dardaarmanaa qodobka asaga naftannadana oo aniga taydaan kala bilaabana waa kula dardaaran insha allahu biidnillaahi kariim waxaan leenahay marka gaal iyo dabadhirifka annaga deegaankan iyo dalka annaga aan lahayn badaha annaga iyo biyaha annaga bixinayo annagoo afka soomaaliyeed ku hadlayna waa diidnay waa diidnay goormaan gaal walaal noqonnay etoobiya goormuu dalna dhex maray goormay walaalnimona dhex martay goormay diinna dhex martay midna nama dhex marina xabadii guwac baa naga dhexaysa ma doonayno baddannada iyo biyahaiyaga iyo deegaankanaga dalkanaga diintana inay soo fargin ma doonayno wax fargiriyo nugu haysana waa ka jahaadayna waa ka jahaadayna wax fargiriyo nugu haysana waxaan rabnaa marka insha allahu biidnillahi kariim iskaashiga diintanada iyo dalkanaga aan su kaashanana wayna anfacahayaan waxaan go'aansanay kitaabka gacanta midig ku qabanno waxaan go'aansanay sunnada nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam goos dambeedka inaan ku qabsanaa go'aansan waxaan go'aansanay jihaadka naf iyo maalba inaan garab istaagno waxaan go'aansanay gaal iyo gaarraac inaan ka fogaan waxaan halleeyey naf iyo shaydaan bay ka ahaatay waxaan hagaajinay ilaahay xaggiibay ka ahaatay haadaa wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي سبحانه وتعالى بaa mahad iyo ammaan dhammaanteed iskale mid majaazana waxaan u celinaynaa marti sharafta maqaamkan isugu imaaday darajo kasta iyo xurmo kasta ay ku fadhiyaan baan mahad u celinaynaa walaalayaal shicaarka annaga waa sacad binu mucaad waa sayidul aws aws iyo khasrad waa nimanka ansaarta ahaa magaca annaga magacaas weeye dowladanada ilaahi subxaana watacaala baana mahad dhammaanteed u celinaynaa inta ka qayb gashayna waa ammaanaynaa oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa soo dhowaynayaa boqolkiiba boqol baan qaadanna kitaabka ilaahay waa u nusraynaynaa waa garab taagannahay run bay naga tahay afka naga urkanaga isma khilaafsano ilaahay hadduu yidhaahdana ficilka nagaad arki doontaan oo waadna baran doontaan insha allah haddii ilaah yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu sidoo kale kulankaasi waxaa kelimad ka jeediyey sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbih ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق الغائلين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ولا ليال بيعدد أجيدان وبلوه waxaan rabaa inaan idiin sheego laba qolo ayaa allah rasuul uu soo diray ballan la galay qolana ballankii allah ay la galeen way jebiyeen adduunkana way ku dulloobeen aakharana cadaab baa lag ragna ballankii ay galeen ayay oofiyeen adduunkana alla waa ku ciseeyey iyagoo nool baa ahlu janno lagu tilmaamay aakhirana alla waa ku sharfay qole waxay ahaayeen bani israa'iil waa nimankii alle labiyo tobanka ugaas uu ka soo saaray ee nabilaahi muuse ballanta la galay waxay ku ballangaleen salaada inay oogayaan zakada ay bixinayaan rasuulka ilaahay inay u gargaarayaan allana wuxuu u ballanqaaday haddii ay ballankaa fuliyaan adduunkana inuu ku ciseeyo aakhirana jannooyin ay webiyaal hoos soconayaan inuu siiyo sidaasaa ballanka ku dhacay nabilaahi muuse alla wuxuu amray baytulmaqdis inuu galo oo niman jabbaabiro la yidhaahdo uu ka saaro la dagaalamo ugaasyadii ballanka galay buu u yeedhay labiyo tobankoodii labiyo toban reer bay hogaaminayaan wuxuu yidhi alla wuxuu i amray inaan dagaalanno oo aan baytulmaqdis galno oo ballankii alle aad fulisaan waxay yidhaahdeen annagu ma ku raacayno mana dagaalamayno niman jabbaabiraha xoog badan baa meeshaa ku jiro idhab anta warabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun adiga rabbigaa israaca dagaalama annagu halkan baan fadhinaynaa markaad meesha xoraysaan baan soo gelaynaa nabilaahi muuse calayhi salaam waa habaaray qaala rabbi innii laa amliku ilaa nafsii wa akhii ilaahayow maanta walaalkay baa hanan karaa iyo naftayda kuwaan iyo aniga ilaahu maantana kala xukun markaasaa alla ka aqbalay afartan sano oo tiih abaa alla ku dhuftay afartan sano oo abaara oo fakhriya oo gaajo ah oo cadow uu dul fadhiyo baa alla ku dhuftay aakhirana alla waa duleeye waa tageen kuwaasi bani israa'iil bay ahaayeen niman raga baa yimid rasuulka ilaahay bay u yimaadeen sida aad reer u tihiin bay reer u ahaayeen tuulo yaroo yathrib la yidhaahday deganaayeen oo kaneeco badan boqol sanay labadaas qoys islaynayeen awsii khasraj baa la odhanayay toddobaatan iyo laba nin iyagoo ah bay rasuulka ilaahay u yimaadeen maantana waxaad ku timaadeen rag toddobaatan nin ku dhowaad ku timaadeen waxaad arki doontaa ree ugaasharmaarka haddaad tihiin idinkoo geeliinna geela ka batay idinkoo ilmihiinna ilmaha kale ka fiican idinkoo barwaaqoobay idinkoo cisoobay idinkoo sharafoobaad arki tartaan waa markaad dhibka ku sabartaan oo diinta ilahay u gargaartaan ilahay idima dayacayo subxaanahu wa tacaala ehelkiisana ilaahay ma dayaco waxaa la rabaa xaqii idinka alla idinku yeeshay inaad guddaan oo diinta ilaahay u gargaartaan wixii idinku xaq aad leedihiinna allah inaad weydiisataan nimankii diintan u soo dhintay ee ansaar ahaa ee ilmahooda loo laayay oo hantidooda u baabaaday hal nin oo iyaga ka mid a hal nin iyagoo ka mida madax ma noqonin kursi baanan rabin mansab baanan rabin darajaanan rabin allah baan rabnaa subxaanahu wa tacaala jannaanu rabnaa alla raalli ahaanshihiisaanu doonaynaa gabagabadu waxaa weeye sharaf baad qaadateen go'aan baad qaadateen allah iyo rasuulkiisaad doorateen kitaab ilaahay baad doorateen wax la doortay wixii u fiicnaa baad doorateen reer ugaasha maarkow ilaahay diintiisa inaad difaacdaan ood u gargaartaan oo mowqifkaa ka run sheegtaan allah subxaana wa tacala haidinku duwo ilaahay ha idin tuso waxaana arki doontaan idinkoo adduun iyo aakhiraba ku cisoobay allah subxaanahu wa tacaala diintan isaa kor u qaadayo oo cadowga jebinaya gacantiinuuna alla ku jebin doonaa biidni illaahi tacaala gacantiinnaana gaalo alla ku layn doonaa maalkaad idinka bixiseen baa gaalo alla ku layn doonaa ilaahay baa diinka idinku sharfi doono qabaa'ilka guud ee soomaaliyeed baan la hadlaya soomaaliya oo dhan baan la hadlaya mowqifkeenna waa inuu noqdaa ilaahay diinkiisana aynu nusrayno albaab kasta waa la furay waa soo xirmay dad walbaa la kiciyey macawiisley baa la kiciyey gurbaan baa la tumay intaa lagu dhaqaaqay waa soo xirantay islaamka lama dhaqaajin karo alliyo rasuulkiisii diinka alle la yimid cid wad qaadi kartaa ma jiro diinka aan u gargaarno isu garabsanno taasaan aan dardaarmayaa soomaali oo dhanna waan la hadlayaa maanta garguurta ilaahay baa duleeyey garguurte allihii rasuul buu la dagaalamay ee diin maanta ilaahay baa duleeyey isagii ameerikaba waa sii jabayaan oo sii socdaa waa kuwaasa islaamkiina kor baa lagu qaaday walilaahi alxamdu ilaahay islaamkii kor buu u qaaday allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulih walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun sharaf iyo cizaa noo dambaynayso gulii nasri baa noo dambaynayo reerkan waan u ducaynaya muslimiintoo guud ahaan baan u ducaynaya maanta iyagaa jooga waan u ducaynaya dadkaad ka timaadeen quluubtoodoo furan iyagoo idin jecel allah idin celiyo ummadda daday ajiibtay oo kitaabka ilaahay ka qaadatay allah idinka dhigo qoys ilaahay kitaabkiisa ku ayiday allah idinka dhigo dad ismaqlaya oo is-ogol allah idinka dhigo dad dadka hogaaminaya u dhega nugul allah idinka dhigo dad dadka muslimiinta shareecada ilaahay ku hogaaminaya ku garabsiya allah idinka dhigo ballankaa ay galeen kuwa alla fuliya allah ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay nabadoon ibraahim maxamed nuur oo ah suldaanka beesha hubeer ee gedo الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الله سبحانه وتعالى يا إسكالي حد أمان تيدا ونقر لقيد المسلمين nawaafijiyey nimcooyinkiisa kuwa ugu khayr badan nimatulislaam waliimaan allahaasaa maxad dhammaanteeda iska leh waxaa kale u maxad celinaynaa xarakatulshabaab almujaahidiin oo amiirkeena guud uu weyda ugu horeeyo iyo makaatiibtiisa uga hoosayso wajazaakum allahu khayr ayaan leenahay iyagaan u mahad celinaynaa waxaa kalen u mahad celinaynaa ragga inta fadhiyo waa rigda ah dadkii cidduu xukumi jiray oo waxgaradka ahaa ulummada ahaa odayaashii ahaa ballanqaadka aad ballanqaadeen iyo waxa idin muuqda wax is waafiqsan waaye allahu akbar allahu akbar annagana haddaan nahay maanta odayaasha beesha reer hubeereed ee deegaanka haddaan nahay waxaan boqolkiiba boqol ku faraxsannahay qaabkaad u dulqaadateen ood u sabirteen ood haddana hami iyo kalsooni badan aad u leedihiin dhammaantiina waa idinkugu maxad celinaynaa ikhwaani maanta waxaad ogtihiin soomaalida loolan baa ka socda mid diimeed iyo mid shayaadiinta ay waddo gaalada waddaa ka socda idinkana maanta rahayda inaad gacanta midigta aad ku qabataan oday dhaqmadiina dhammaantiina ay soo ballanqaadaan inay kitaabka ilaahay u nusreeyaan oy garab istaagaan soo nasri weyn oo ilaahayna siisoo ma ahan walaalayaal marka waxaa idin leenahay dadaalkiina wallaahi lama koobi kara kurbada iyo wanaagga iyo fahmada maantana saaran waxaan koobi karna ma ahan markii hore jihaadka waad garab istaagteen culumidiina iyo raggiina dhallinyarada ku jiray maanta odayaashiina dhammaantiina haddaad soo garab istaagtaana waxaan u malaynaynaa hoggaanka islaamka inaad noqon doontaan insha allah allahu akbar waana tiina waana noqonaysaan insha allahu haddii ilaah idmo qabaa'ilida gobolka waxaan leeyahay reer gedo walaalahena inaan ku dayano beesha aan ka dhashay ay ka kow ka tahay oo deegaankeeda aan joogno oo reer hubeereed uu ka ballaawdo marka waxaan leeyahay walaalaha reer gedo gaar ahaan gobolka gedo oo beesha ani aan ka dhashay ay ugu horrayso walaalkeenna waaliga walaayada gobolka gedo inaan ku garab istaagno dowrooyinka oo barbar socdaan khayraadka iyo nimcada iyo ballanqaadka inaan ku garab istaagno walaalahan intaasaan u baaqi lahaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha horaarsame إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي بقى محسن سبحانه وتعالى سور جليي حفلة قيمها بدن رسوك يعني إنتان وجوهدودا إلهي بقى محسن ولا له رئي واشرماك go-aankay qaateen iyo fagaaraha maanta moogta ay ku kulansan yihiin oo ah ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkihiina garab istaagaan aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhowaynaynaa waa u hambalyaynayaa reewa sharmaakow ficilka maanta idinka muuqdo waa ficil diimeed ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha ka ficil diimeed qofkii qaata cadow badan buu yeelanayaa maxaa yeelay diinka ilaahay ninka gacanta ku qabta waxaa weeyaan cirkii dhulka waa lagala dagaalamaya waad ka warqabtaan horay walaalihiin reeha waraasmaa beeca galay waana lagu dhibaateeyey waa lagu colaadiyey adunkuna maanta moogta haddii ilaahay dartii aad beeca u gashaan waa idinku dhibaataynayaa marka inaadan liicin oo adkaysii dadnimada laydinku yaqaanin eedda aadan dhag u dhigin oo lowmata laa'ima aad noqotaan taana waxaa waa idinku ayada idinku baraarujinaya gobolkaan u dhalanna cadow baa haysto magaalooyinka maqarkaha oo degmooyinkaha iyo gobolkii hal magaalo islaamka u haysta ma jiraan cadow shisheeya haysta gaal kufriba haysta reewa sharmaako yaan ka sugaynaa ma ummad muslimiin inay meel kale noogu imaadaan oo gaalada naga dulkaciyaan ka sugaynaa mase shabaab baan ka sugaynaa inay gaalada naga dulqaadan oo la diriraan maya waa inaan ficilka annaga muujinno islaamkana uuna kaalmeeyo noogala daydo waxaa weeye qaybka waa inuu gaariga raaya moogtaa anigana raaya ku xirto qof kastoo dhaqan oo gobolka ku sugan si ay soomaali noogu dayato waa nin walba inuu ciidan la yimaado gaarihiisa la yimaado magaalooyinka aan weerarna weeye olyara maanta maalintan reer hebel wey oo moogta magaalooyinka ay ridada joogto gaalada joogto aan laga baqin oo ilaahay laga cabsado oo cadowga aan dalka ka kicinno soomaalina aynugu dayato taana waa baraarujinayaan haddaan maalinta hore awood wayne oo cid aan kaalmaysan aan wayne maanta ma ogtahay imaara islaamiya dowlad baa noo dhisan oo haddaan garab istaagna soomaaliya dhan ay xuruubayso gaaloo dhan ka kicinayna marka dadka soomaaliyeed inay fikirka ku baraarugaan oo fadhiga laga kaco oo moogtahay camalkan iyo diintan kitaabkan aan shabaab looga dambaynin oo ilaahay baa nagula xisaabtanya fadhiga laga kacataana waa baraarujinaya camalkan ilaahay subxaana wa tacaala ha noo cizeeya gaaladan allah naga dulqaado dadka islaamkana midnimo iyo cizi iyo sharaf allah jazaakum allah khayr hada billahi tawfiiq waxaa sidoo kale kulankaasi kelmad ka jeediyey ugaas maxamed nuur xirsi ugaaska guud ee beesha reer ugaas sharmaake الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معلوم هذا الله سبحانه وتعالى نسيين عن بدن أو أيوغو انتهي أما أيوغو قيمة بدن تهي نمعة الإسلام والإيمان الإيمان الله صيان ومهد علينا أولا الحمد لله ثم الحمد لله ثانيا وحان مهد مجاسة وعلينا حركة شباب المجاهدين قودهان قارهان ولايذا قبل كا أصوه الرأيو وقالينا اللقمان أبو أنس يوم مكاتبتيس يغانا وهم مهد علينا علينا جزاكم الله خير وخير الجزاء وحان كلا مهد علينا مرتشرفتا وفودا ماشان فردو وكيمد ميلها كالدوان لقوضا وقاسيدا نبدوندا ملاقيدا سلدامدا يمعيها كلا صوماليا يولا بحضا أضياء maqaam kasta iyo mustawo kasta ay leeyihiin waxaan u mahadcelinaynaa martida guud oo ka timid harakada iyo walaayada waa u mahadcelinaa iyagana waxaan leenahay ilaahay miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro juhdigii iyo wakhtigii dheeraa ood nagu soo bixiseen intaa haddaan ka gudbo xafladan ikhtitaamka ah waa xaflad dowladii reer ugaashar maarka oo soo socotay afartan iyo shan beri waxaa lagu bartay diinta aad maqlayseen iyo kutubta kala duwan oo wadaadka uu soo bandhigay waxaa ka horreeya oo bayaan oo lasoo saaray wixii aad maqlayseen oo beeshu ay ku heshiisay oo go'aan ahaa oo beeshu ay qaadatay oy rabto inay tatbiiqiso sida ugu wanaag waxaan ballan ku qaadeen reer waashar maarke inay garab istaagaan shareecada anna waxaan ballan qaaday inaan ku hogaamiyo ama aan ku hago qabiilka aan naqiibka u ahay ama nabadoonka aan u ahay doortay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka waxaan si guud ooga soo horjoognaa gaalada oo aan ka qaadanay baro iyo murtadiinta iyo wixii ku xeeran waxaan ka codsan lahaa si guud dadka muslimka ah waxaan ka codsan lahaa iyaguna inay sidaasi la-eg ay u qaataan say u qaateen wayba qaateen waxaan u ducaynayaa ama halkaan aan ooga tahniyadaynahayaa nabadaan aan ku fadhino ilaahay baa keenay bacdallaahi ragga ku jilib xiran furumaha oo cadowga la samartanahay ilaahay waxaan ooga baryahayaa inuu sugo waxaan ilaahay ooga baryahayaa kuwii dhintay shahaadada inuu ka aqbalo wixii ay ka tageen xaasasaana ilaahay inuu u dhaqaaleeyo waxaan u ducaynayaa kuwii dhaawacmay inuu ilaahay caafiyo waxaan ayidayaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba bayaankii beesha ay qaadatay waxaana ballan qaaday inaan ku hogaamiyo intaasaan kusoo koobi lahaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal kelimaad kale ayaa laga jeediyey kulankaasi balse habeen dambe ayaan kusoo qaadan doonaa insha allahu tacaala barnaamijkeena faafareebka wararka barnaamijkiina caawa naga intaa إلى التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله